madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey trump madaxweyne trump had iyo jeer waa qof go'aan qaadasho leh nabadda oo la soo maro siyaasadda xooggan sida uu ku dhawaaqayna waxa ay siinaysaa fursad lagu xoojiyo hoggaanka maraykanka ah ee lagu gaaro nabad wakhti dheer iyo cadaaladda taasi oo ah mudnaanta koowaad ayuu yidhi zelenski sanad guuradii saddexaad ee dagaalka ruushka iyo ukrain ayaa ku soo wajahan dhammaadka bisha februari trump ayaa hore u ballanqaaday inuu soo afjari doono dagaalka ruushka iyo ukrain hal maalin gudihiis kadib markii uu madaxweyne noqdo ama xitaa ka hor inta aan la caleemo saarin dhowaan la taliyaasha trump ayaa sheegay in xallinta isku dhaca ay hadda qaadan doonto bilo ama xitaa ka badan trump ayaa ka dhawaajiyey shakiga laga qabo sii wadidda taageerada milatariga maraykanka ee kiyef ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sidoo kaleeta u hambaliyey madaxweyne trump waxaan aaminsanahay in wada shaqaynta mar kale ay sare u qaadi doonto isbahaysiga maraykanka iyo israa'iil xitaana ay gaadhsiin doonto heerar sare ayuu yidhi netanyahu xabajoojin u dhexaysa israa'iil iyo xamaas ayaa bilaabatay axaddii hal maalin ka hor inta uusan trump la wareegin madaxtinimada waxaan rajaynayaa inaan idinkala shaqeeyo soo celinta lahaystayaasha harsan si loo burburiyo xamaas awoodaha milatari iyo soo afjaridda xukunkeeda siyaasadeed ee khaza iyo in la hubiyo in khaza marnaba abid aanay mar kale khatar ku noqon israa'iil ayuu netanyahu ku daray hadalkiisa hambalyada waxaa kale oo soo diray xogeeyaha guud ee nato mark rutte iyo guddoomiyaha komishanka yurub ursula vonderlein iyo sidoo kaleeto xulufada maraykanka sida jarmalka talyaaniga iyo ingiriiska maraykanka waa saaxiibkayaga ugu dhow ujeeddada siyaasaddeennana waa had iyo jeer xiriir wanaagsan oo trans atlantic ah ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha jarmalka uluf shuls ra-iisul wasaaraha britain kiir starmer ayaa waxa uu tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya maraykanka iyo ingiriiska muddo qarnayaal ah xiriirka ka dhexeeya labadeenna dal wuxuu ahaa mid iskaashi iyo wada shaqayn dheer ah jacaylka dheer ee madaxweyne trump iyo xiriirka taariikhiga ee boqortooyada ingiriiska waxaan ogahay saaxiibtinimada qotada dheer in ay sii socon doonto ayuu yidhi starmer ra-iisul wasaaraha talyaaniga georgia meloni oo ka qayb gashay caleemasaarka lagu qabtay aqalka kongareska ayaa waxay sheegtay inay huban tahay in saaxiibtinimada ka dhexaysa ummaddeenna baytiri iyo qiyamka inamideeya ay sii wadi doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya talyaaniga iyo maraykanka laakiin dhambaalladu ma wada ahayn hambalyo madaxweynaha panama jose raul molino ayaa diiday qayb ka mid ah khudbaddii trump ee caleemasaarka taasi oo trump uu ku xaqiijiyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo celiyo xukunka maraykanka ee panama canal maraykanku wuxuu si buuxda ugu wareejiyey kanaalkaasi istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah panama kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalkii anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda panama iyo dadkeeda waa inaan si buuxda u diidaa ereyada uu qaxay madaxweyne donald trump ee ku saabsan panama iyo kanaalkeeda khudbaddiisa furitaanka molino ayaa waxa uu ku yidhi sidaasi hadal uu soo saaray